تفرد بالجلال والجمال والكمال له الحكمة البالغة والقدرة النافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهو شديد المحال وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسنهم كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم الداعي إلى خير الأقمال والأعمال والأحوال الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أحبتي في الله تحسين الأعمال هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك إن الله أرسل نبيه بالحق والهدى وبالنور والضياء ليخرجنا الله به من الظلمات إلى النور فبذل جهده في ذلك حتى أورث علمه لصحبه الكرام وأنار قلوبهم بهديه الكريم فأصبحوا يتكلمون بعلم ويجتهدون بحزم حتى علموا التابعين سنن الهدى والتابعون بدورهم علموا الأجيال اللاحقة فما زال الخلف يأخذون بعلوم من سبقهم وبهدي من كان قبلهم فإن نحن أردنا أن نمشي على الصراط لنصل إلى المقصود وننجح بالبغية والمراد وننعم بنعيم الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فليس أمامنا إلا التمسك بنهجهم والسير في طريقهم عباد الله قال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما خلقنا الله عبثا وما أنشأنا سدى بل خلقنا لغاية سامية مرفوعة وحكمة بالغة محمودة ثم لم يكتف بهذا ثم لم يكتف بالعمل فقط وكميته بل بجودته وحسنه فلا تقابل الله يوم تلقاه إلا بعمل حسن جميل قال سبحانه تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فقبيح بنا إخوتي أن نواجه ربنا الكريم بعمل حقير فلا بد أن نجتهد بتحسين الأعمال والعمل لا يحسن إلا بالإخلاص والاتباع قال أحد السلف رضوان الله عليهم حسن العمل في ثلاثة أشياء أولها أن تعلم أن العمل من الله لتكسر به العجب والثاني أن تريد به رضا الله لتكسر به الهوى والثالث أن تبتغي ثواب العمل من الله لتكسر به الطمع والرياء فالله هو الذي وفقك لهذا العمل فلا بد أن تشتغل بشكره وحمده وذكره لا أن تزهو بهذا العمل وتتكبر وتشعر بالغرور والتعالي والتعاظم تالله إن ذلك لمن المهلكات حتى قال بعض السلف رب عمل صالح يحتاج إلى استغفار وقبله قال الحبيب صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب ثم تنظر هل الله يرضى بهذا العمل أم يسخطه فإن كان الله يرضاه عملت به وإلا لم تعمل به ثم تنظر هل تطلب من الله الثواب أم تنتظر من الخلق الإعجاب فالأول مخلص ناج والثاني مراء هالك نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا بحسن الأعمال ويجنبنا رداءة الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله ولا ليال موضوع خبدين وحوية تحسين الأعمال عمل لدى يا عبادة يا وحي إلهي حقي سأين أوضنه إنين هقاجنه سأين أغو انتفاعنه maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay ee qaraaba aanay jirin ee aan laysu gurmanayn si camalkaagu kuu meel mariyo oo ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka fiican kuugu saaro in camalkaagu wanaagsanaado waxaynu markaa isweydiinaynaa camalka maxaa wanaajiya ma tiradiisaa wanaajisa iyo farabadnaantiis mise waxa hagaajiya kayfiyadda loo qabanayo iyo niyadaada waxa ku jira iyo qaabka loola imanayo keebaa labadaa wanaajiya intaynaan su-aasha ka jawaabin walaalayaal ilaahay nabigeenna kariimkaa wuxuu inoogu soo diray xaq iyo hanuun wuxuu inoola yimi nuurku inagaga saari lahaa mugdiyada xagga caqiidada iyo xagga akhlaaqda iyo xagga camalka iyo dhan walba mugdigii lagu jiray wuxuu inagaga saarayaa cilmiga markuu rasuulku sal allahu alayhi waaalih wasalam soo baxayna wuxuu dadaal weyn u galay si uu dadka u baritaari lahaa oo meesha ay ku jiraan iyo dhiidhiga ay ku jiraan iyo xumaanta ay ku jiraan biidni illahi tacaala ugaga saari lahaa waanu ku dadaalay fawaasala kalaala alleyli bikalaali annahaar daalkii maalintii iyo daalkii habeenkii waa isku daray ilaa ilaahay yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا wuxuu nabigeenu sal allahu alayhi wasalam ku dadaalay asxaabtiisii inuu diyaariyo cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo akhlaaq ahaan xataa asbaxuu khayra annaas ilaa dadka ay ugu khayr bateen waa uu diyaariyey iyaguna doorkoodii waxay ku howlgaleen inay taabiciintii iyaguna intaa in laga cilmigii dhexashiiyaan oo khayrkii gudbiyaan oo ay tarbiyeeyaan qaabkii loo tarbiyeeyey iyaguna ay gudbiyaan waqad facaluu sidaa way yeeleen taabiciintuna iyaguna waa soo gudbiyeen marka walaalayaal sidaasaa loo kala dhexlayaa nahjiga salafka saasaa loo kala dhexlayaa dariiqii dadkii wanaagsanaa markaa dariiqaa qabsato waxaad yeelanaysaa sifaadkoodii waxaad ku hamiyeysaa wixii loogu ballanqaaday inaad gaadho waayo fatashabbahuu in lam takunuu milahum ina tashabuha bilkiraami falaaxu dad wanaagsan haddii laga sheekeeyo waa lagu daydaa markaad ku dayato gooray noqotaba waad gaadhi marka walaalayaal haddaynu rabno inaynu adduunkeenna ku liibaan aakhirana meel wanaagsan gaadhno waa inaynu nahjigii salafka baranno oo aynu ku camal falno oo cilmiga iyo kunuusta iyo kaydkay ka tegeen aynaan beerdarayn oo aynaan dayicin oo aynaan ihmaalin waayo maxaa yeelay maalmahan ummadda waxaa la rabaa in lagu xidho meel meeshii ilaahay ku xidhay aan ahayn waxaa la doonayaa inaad ka qaadato caqiidadaad iyo cilmigaag iyo camalkaaga iyo dhaqankaaga xataa caadooyinka inaad ka qaadato ummado laa khalaaqa lahum qaaraan ilaahay agtiisa nasiib ku lahayn oo alla fogeeyey oo ilaahay u cadhooday oo uu nacdalay ayaa la doonaya dhaqan ka qaadato ummadduna ma dhaqan la'aanayso mana turaas la'aanayse mana dariiqo la'aanayse ama taa ilaahay kugu og yahay baynu qabsan ama haddaad taa qabsan weydo ta keliya kuu furan waxa weeye taa ay gaaladu wadaan in la qabsado walaalayaal ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu inoo sheegay xigmadda uu khalqigan u abuuray oo ah inay caabudaan isaga wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ilaahay wuxuu khalqigan u abuuray inay cibaadaystaan oo isaga caabudaan kol haddii laynoo abuuray gaayadaa muhiimka ah iyo qorshahaa sarreeya keliya tirada camalku tuu ilaahay raba maaha camal fara badan oo aan shuruudihii wadan laa yanfac laa fi dunya walaa fi laakhira camal aan shuruudihii wadan kuma anfacayo walihaadaabaa aayaddani waxay sheegaysaa camalku shuruuduhu inooga baahan yahay ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta walxayaa ilaahay markuu tilmaamay awoodihiisa ee uu tilmaamay quduraadkiisa wuxuu tilmaamayaa inuu abuuray geeri iyo nololba maxaa geerida nolosha loo abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camala si laydiin imtixaano keebaa camalkiisu wanaagsan yahay alfudayl ibnu cayaad aba caliyin raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa wuxuu yidhi miyaa garanaysaan axsanukum camala markada maya wuxuu yidhi waa akhlasuhu wa aswabuh camalku inuu ikhlaas leeyahay oo ilaahay keligii aada uga jeed iyo inuu yahay sawaabo dariiqii nebiga ee saxaabadu mareen ee salafkii ay qaadeen camalkaagu inuu ku qotomo labadaa haddii laga waayo ama mid ka mida laga waayo camalkaasi laa yanfac tiradiisu ha badato intay doonto ha noqoto kuma anfacayo markaad arrinkaa u fiirsatana waxaad arkaysaa laba xadiis oo rasuulka laga wariyey sal allahu aleyh wasalam ayuunbaa hadalkaasi ku qotoma xadiidka koobaad waa xadiidka la wada yaqaane saddexda nin awalu man tusacaru bihim annaar cidda ugu horeeya naarta lagu huriyaa waa caalim iyo mujaahid iyo munfiq mutasadiq waa mid caalim oo ilaahay cilmi bare qur-aanka iyo sunnahaba iyo mid munfiq ahayoo xoolihiisii bixinayey iyo mid mujaahid oo naftiisii iyo maalkiisaba ku jihaadayey wey markaasuu ilaahay u yeedhaya ka hore war cilmigii aan ku baray sidaa tidhi hore ilaahayo waanigii cilmigii nashriyey ee ummadda jahliga kaga saaray ee meel walba ku faafiyey ee ummadda uga jawaabay markaasaa la odhanayaa kadabt kadabt been baad sheegtay wa malaa'igtuna ugu jawaabayaan kadabt been baad sheegtay waxaad cilmiga u faafinaysay liyuqaala laka inahu caalim in lagu yidhaa waa caalim war minmdaa ninkaa arag hebel hebel tiina waa lagu yidhi abaalkaagii horaad u qaadatay fayusxabu biwajhihi ila naar walciyaadu billah wejiga iyadoo la jiidayo ayaa naarta lagu tuuraya kan kalea loo yeedhayaa war xoolihii aanku siiyey sidee tidhi ilaahay oo dhan wal oo khayra waanigii u bixiyey meeshii lagu yaboohaba qayb baan ka geliyey waxbaa beentaa weeye waxaad u bixinaysay in lagu yidhaa hebel waa deeq tiina waad garan weyday waana lagu yidhi khalaas waa la jidaya isna naar baa lagu tuuray daddan kale ka eegto xoolihiina uma marxin khayrna muu helin ee wuxuu ku rabay ammaan bini aadan iyo icjaab iyo in lala dhaco laa waa hebel hebel ka kalaa loo yeedhayaa geesinimadii iyo raganimadii xaggaad marisay ilaahay oo diintaadaan ugu jihaaday beentaa weeye waxaad ugu jihaadaysay in la yidhaahdo hebel baa la yidhaa waa soomajeesi waa geesi boqol buu dhigma intiina waa lagu qadimay isna naar baa loo jiidayaa waa saddex camal oo janno lagu heli laha weliba darajaadka ugu sarreeya jannada lagu gaadhi laha waa camalkii cilmiga iyo kii cibaadada oo jihaadka ah iyo kii sadaqada ah dhammaantood waa camaladii khayrka ahaa maxaa laakiin keenay ikhlaas bay waayeen haddii ikhlaas la helo asee mutaabaca la waayo iyo dariiqii nebiga in la raacana iyana xadiidkii caaishaa sheegaya man camila camilan man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka camal sameeya aan amarka iyagiiyo diintaydu ku dareerin waa lagu radiyaya waa lagu celinaya markaa salaadaadu hadday salaadii nebiga noqon weydo soonkaagu soonkii nebiga noqon waayo sakadaadu noocii noqon weydo xajkaagu noocii noqon waayo cilmigaad baranayso dhaqankaaga oo dhan tarbiyadda awlaadda guriga saaad u maamusho waa lagugu celinayaa waayo waxaa la rabaa inaad mutabic noqoto laakiin inaad mubtadic noqoto lama ogola walaalayaal labadaa shardi waa laba shardi oo cajiib ah laakiin axadu salafa wuxuu u dhigay qaab kaloo ka yar duwan saddex buu ka dhigay isagu wuxuu yidhi haddaad doonayso camalkaagu inuu hagaago saddex arrimood ogow waa arrinka koobaade an taclama ana alcamala min allah qodobka koobaad camalkanaad qabatay ilaahay baa kuu fududeeyey allah kuu yasiray allah kugu ilhaamiyey ilaahay baa ku geyeysiiyey inaad camalkaa samayso haddaad qodob ka aaminto waxaad ku haysaa dariiqii camalku ku hagaagi lahaad cagta ku haysa waayo waxaad kaga badbaadaysaa wax la ydhaha cujbi iyo inaad qaadatood isla dhacdoo tiraa wallaahi miyaay arkaysaa bal camalka inuu camalku kula weynaado hadduu camalkaagu kula weynaado ilaahay agtiisa ugu yaraada hadduu agtaada ku yaraadana ilaahay agtiisa waa ku weynaada camal kale lama dhaco lama weynayo lama bunbuniyo walihaadaaba walaalayaal markaynu salaada ka baxno waxa ugu horeeya ku qawlaa waa maxay waxa ugu horeeyanu ku qawlaa waa maxay astaqfir allah camalkii baad leedahay ilaahay oo heerkiisii maan gaadhsiin mana gaadhsiin karo kolle waan ku gaboodfalaya iga dhaaf inta baaqiga allo iga dhaaf waa camalkii baad garanaysaa xaqi- xaqiiqadiisa ama haddii aad sidaa yeeli weydo camalkii baa kula weynaanaya deetana waa buunbuuninaysaa deetana hadhow waad qaadanaysaa waxaa laga yaabaa aakhirka dambe in camalkaagi u baahdo inaad ka istakfurlayso waayo camalka gebigiisiiba heerkiisiibaad daafisay nabigeena kariimkaa sal llahu aleyh wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc walcadash alla badanaani soomanoo soonka aan ka dhexlayn haraab iyo gaajo waayo camalkiina wuu buunbuuniyey ikhlaasna kama aha ilahay dartii kama aha camalkiibaaba inkaar ku noqonay waruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila asahru wannasab mid habeenkii salaad u taagan oo salaadiisa wuxuu ka dheefayaa soo jeed iyo daalun waayo ilahay dartii kama aha dariiqiina ma saarna marka qodobka koobaad waa inaad aaminto camalkan in ilaahay kuu yasiray oo alla ku waafajiyey waayo boqolaal kale oo kaa awood badan oo kaa xeelad badan baa laga yaabaa inaanay soo awoodin waana macnaha ay ku dheehan tahay kelmadda laa xawla walaa quwata ila billah markaad kelmaddaa ku qowlayso maxaad ka tabarucaysaa waxaad faraha ka qaadaysaa wax alla waxad xeelad lahayd ilaahay ow xeeladaan leeyahay oo aan kaga wareegi kara min xaalin ilaa xaalin malihi ilaa bika quwadna malihi waxii qaban karta ilaa bika quwadaada iyo adooyi waafajiye mooyaane awoodaan leeyahay ma jirto waa qodobka koobaad qodobka labaad an turiida bihi rida allah waa ikhlaaskii camalkaad qabanayso waa inaad ilaahay raalli aansho kaga doonayso waa inaad ilaahay abaal kaga doonayso maalinta qiyaame inuu alla raalli kaaga noqdo ilaahayna camalkee buu raalli kaaga noqdaa camaluu marka hore raalli ka yahay marka cibaadada la tacriifinayana waxaa lagu tacriifiyaa inay tahay aqwaal iyo acmaal ilaahay jecel yahay oo raalli ka yahay marka camalkaa iska qabanini isweydii ilaahay camalkan ma ogol yahay hadday haa noqoto hore ugu soco raalli ahaanshaad ka dheefaysa haddaanu ilaahay ogolayna fa iyaaka wa iyaahu faraha ka qaad ka fogow waayo intaa iminkaad dhadhowdahay qodobka saddexaad waxa weeye an tabtagiya sawaaba alcamali min allah litaksira bihi amaca wariya inaad ilaahay sawaab kaga raadinayso si aad istusnimada iyo hunguriga iyo damaca aad u hor joogsato oo aad ku jebiso waayo dad fara badan baa shaydaanku camalka ka jooji buu isyidhaa markuu camalka ka joojin kari waayo ayuu haddaba idhaa camalkii ka fasahaadiyo xaggee buu ka soo gelaya inuu idhaa khalqigii baa ku arkaye iska wanaaji marka walaalayaal saddexdaa qodob acmaasha waa wanaajiya waa inuu ilaahay camalkan ku waafajiyey inuu camalka ilaahay raalli ka yahay iyo inaad ilaahay sawaab kaga doonayso saddexdaa haddii alla ku waafajiyo ilaahay mahadi maxaa yeelay qofkaasi wuxuu hayaa dariiqii camalku ku hagaagila nabigeenuna wuxuu inoo sheegay sal allahu alayh waaalih wasalam waxa koobaad ee la qiimaynaya waxa weeyaan waa salaad awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asala marka koobaad salaada la qiimaynaya haddii salaadii hagaagto fasaa'iru acmalihi kadalika yaxsun camalkii hadhayna wuu hagaagaya hadday salaadii sidii la rabay noqon weydo oo ay qaabkii rasuulku uula iman jiray loola iman waayo waxaa la odhanaya unduruu licabdii hal lahu min naafila addoonka hal jaanis baa u furane bal sunnayaashiisii ha la soo xaadiriyo sunnayaashaa loogu wafaynaya hadday sunnayaashaasi ay meeshii gaadhaanna alxamdu lilah hadday gaadhi waydana xaalkiisu waa khatar marka walaalayaal shayga la miisaamaya kamiyada maaha waa kayfiyadda waa qaabkaad u cibaadaysanayso in badan oo innaga ahina cibaadadoodu waa wanaagsan tahay laakiin waxaynu u baahannahay camal qurux badan ilaahay baad hor istaagaysaa waxaad ilaahay horgeynaysaa wax meelmara ma yahay oo alla u qalma oo rabbigaa u qalma oo raxiimka u qalma ma yahay sawa waxaad u liita waayo waxa qabiix inagu ah maalintaad alla hor istaagto waxaan meelmar ahayn salaadaan meelmar ahayn sool iga geeya sake iga geeya xaj noocii qudhiisaoo aan wanaagsanayn iyo acmaal kaloo qudhooda aan qurux badnayn ma fiicna in ilaahay lala hortago marka walaalayaal labadaa qodob ee caalimka hore sheegay al-ikhlaasu waalmutaabaca ama saddexdan dambe way isu imanayaane inaynu ku dadaallaan laynooga baahan yahay ilahay waxaanu weydiisanaynaa camalada allah inoo hagaajiyo camal maqbuulah oo shuruudihiisii aan waafaqay allahna siiyo ilaahay camalada xuxuna inaga fogeeyo acmaasha sayi'a allah inaga fogeeyo dunuubtana allah inaga dhaafo dunuubta allah inaga dhaafo intii dhimata allah unaxariisto inta dhibaataysan dhibka ilaahay ka kor yeelo inta dhibaataysan dhibka ilaahay ka kor yeelo ilaahay inta muslimiinta ah ee masaakiinta ah ee xaalkoodu liitana ilaahay subxaana wa tacaala xaalkooda kor ha u qaado xaalkooda ilaahay kor ha u qaado ilahay waxaan weydiisanaynaa inta xanuunsanaysa caafimaad saricna allah siiyo inta buta ilahay caafimaad saricna ha siiyo kuwa deynka lagu leeya ilahay deynka ha ka soo bixiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله